بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطaan ilaa qaliila waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisaa aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga hadlayaa nooc munaafiqiinta ka mid ah oo muslimiinta haddii ciidan ay leeyihiin oo nebiyulaahi maxamed ou diray ay ama laga adkaado ama dhib soo gaaro ama ay guulaystaanba iyagoonan wax ka xaqiiqsanin oon hubsanin xaqiiqadiisa aanan ogaanin ama aysan sugin intuu nebiga calayhi salaatu wasalaam warka ka sheego ayaga hor bilaabo oo warkii faafiyo idaacad ahaan iyo dacaaye ahaan ayna maqsadkooduna uu yahay dadka muslimiintaa inay qalbiga ka dilaan oo niyadda ay ka dilaan oo la yidhaahdo muslimiinta jabbaa soo gaaray waxaasay faafiyaan noocaasaa marka allah uu ka hadlayaa oo lagu inkirayaa ficilkaas ay samaynayaan lagu diidan yahay waidaa jaaahum mrun min almni aw alkhawfi waidaa jaaahum kuwaa munaafiqiinta hadduu u yimaado amrun amar hadduu u yimaado amarkaasoo min alamni ammaankii ka mid ah oo muslimiinta guulaysatay lib heshay haniime heshay iyo wixii la mid ah aw ilkhawfi ama cabsidii ka mid ah oo in muslimiintii laga adkaaday yacni maaragtay dhib la soo gaarsiiyey wax laga laayay iyo wixii la mid ah haddii warkaasi uu u yimaado adaacuu way faafiyaan bihi warkaas way faafiyaan amarkaa soo gaaray ayay faafiyaan ayagoo aanan xaqiiqadiisii sugin oo aan tatabbut samaynin markaa suuraddu wuxuu leeyahay walow radduuhu warkaas hadday celin lahaayeen ila rasuuli rasuulka oo nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ay u celin lahaayeen wa ilaa ulilmri arrinka dadka u saaxiibka ah yacnii dadka caqliga saafigaa leh ama dadka umaraa'ulxarbiga ahee madaxda ah oo minhum mu'miniintii ka mid ah hadday u celin lahaayeen intaynan ayaga suuqa ku faafinin haddii ay rasuulka arrintii ka warsugaan intuu asagu ka sheego ama dadkii ulilamriga ahaa ee maamulkan hayee madaxda ahaa hadday sugi lahaayeen ama dadkii ahlu cilmiga ahaa ee wax garanayay ay u celin lahaayeen lacalimahu warkaasi waxaa ogaan lahaa alladiina kuwiibaa ogaan lahaa yastanbituunahu wax kala soo baxayay oo ahlu cilmiga ahaayee wax ka soo saaranayay oo minhum yani maaragtay dadkaas ka mid ah ulilamriga ka mid ah ayaa ogaan lahaayeen markaasay markay ogaadaan ayay wixii faafin u baahan in la faafiyana ay faafin lahaayeen wixii qarin u baahanna ay qarin lahaayeen walowlaa fadlullaahi allah dheeraadsiintiisa calaykum idinka uu idin dheeraad siiyey haddii la la'yahay oysan jiri lahayn dheeraadsiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu siyaado idin siiyey oo loo jeeda rasuulow idiin soo diray kitaabka uu idiin soo dejiyey fadliga ilaahay waa taas weeyaan haddaynan taa jiri lahayn waraxmatuhu ilaahay naxariistiisa uu idiin naxariistay haddii aynan jiri lahayn latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana shaydaankaad dabageli lahaydeen oo kufrigii iyo gaalnimadii iyo dalaalkii iyo baadidii baad ku dabageli lahaydeen ilaa qaliilan in yar oo idinka idinka mida mooye yacni in yaroo mu'miniinta ka mida mooye oo allah subxaana wa tacaala fadligiisa iyo hidaayadii oo waafajiyey mooye intiina kale haddayna naxariistaa iyo fadliga ilaahay jiri lahayn shaydaankaa dabageli lahaydeen dhammaantiinba weeyaan aayaddaa marka sidaan soo sheegnay waa inkaar lagu inkirayo dadka warka ayagoonan hubsanin iska faafiyo yacni insaankuu ka mid yahay nooc yani wax alla wixii ow maqloo dhan iska sheego maxaa runa maxaa beena aanan kala hubsanin noocaas ayuu rabbi subxaana wa tacaala ka warramaya walidaalika mufasiriintu waxay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana yabcatu saraaya ciidamo ayuu diri jiray jeeshi buu diri jiray ciidamadaas markuu diro gaalada iyo wax lamid oo uu dira haddii ay adkaadaan fa idaa halabuu aw gulibuu ama hadday adkaadaan ama laga adkaado baadara almunaafiquuna yastakbiruuna can xaalihim waxay raadinayaan munaafiqiintii waxay ku degdegayaan xaalkii dadkaas sariyadaas iyo maarata ciidanka uu nebigu diray xaalkooda inay ogaadaan markaasay fa yufshuuna wyuxadiuuna bihi qabla an yuxadia bihi rasuulu sal اllahu alayh wasalam markaasay dadka ku dhex faafiyaan inta uusan nebilaahi moxamed faafinin ayay faafin jireen weeyaan marka arrinkaas ayaa laga celinayaa laleeyahay idinka ma lihidiin qofkana dembiba waxaa ugu filan wuxuu maqloo dhan inuu iska sheego sidaad ogtihiin qofka wax kastoo maqlo hadduu sheego taasaa dembi ugu filan sidoo nabigeennabi yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixi oo ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam kafaa bilmar'i kadiban an yuxadia bikulli maa samic qofka waxaa been ugu filan inuu wax alla wixii ou maqloo dhan uu iska sheego taas baa ka mid ah marka tan adoon waxba hubsanin oo sheegan xaqiiqadiisa ogayn haddaa faafiso waxa weeye been intaasaa kuugu filan buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa la mid ah xadiid kale imaamu muslim fii saxiixi oo ku warinaayo can samurata bni jundubin wa can almughiirata bni shucba labadaba laga warina labadaas saxaabiba laga wariyo wuxuu nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam man xadaa bixadiiin wahuwa yaraa anahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin yani wuxuu leeyahay qofka war sheego war buu sheegay wuxuuna og yahay warkaas inuu been yahay war beena oon sal iyo raad lahayn ayuu sheegay qofka sidaa u sheegaaho warkuu sheegaya inay been tahay garanayo wuxuu ka mid yahay dadka kaadibiinta mid ka mida buu ka mid yahu dadka beenta sheego mid ka mida weeyaan marka waxaa la rabaa arrin kasta markuu kugu yimaado inaadan faafinin oo aad ka warsugto dadkii iska lahaa sida maalan nabiyulaahi moxamed markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadaba ay ugu war celin jireen munaafiqiinta mooye isagaa laga warsugi jiray wixii maxaa yeele wuxuu garanayaa shayga ku habboon in la faafiyo iyo shaygan ku habbooneen jabka muslimiinta haddii la faafiyo muslimiinta dacfibaa ku dhacay yacni maaragtay qalbigoodaa jabaya waxay noqonaysaa maaragtay cadowgoodii inay mar walbaba yani uu ka qaalib noqda bay keenaysaa haziimay keenaysaa sidaas darteed waxa weeyaan lama faafiyo waxa xunka ah oo sharta ah khayrka iyo wixii wanaagsanna asagaa garanaya saas darteed buu maaragtay u faafinaya wakadalika yani dadka ahlu xalli walcaqdiga la yidhaahdo ama umarada la yidhaahdo ama alculamaa'u la yidhaahda dadka ahlu cilmiga ayaguna sidaasoo kale bay xaalkooda uu yahay weeyaan marka waidaa jaa'ahum hadduu yimaado munaafiqiintii oo u yimaado amrun amar amarkoo min almni aw alkhawfi ammaankii ka mida ama cabsidii ka mid ah marka almnu aw alkhawfu yani waxay culammadu ku fasiraan almni waxaa loo jeedaa waa alfatxu walhalabatu walhaniima muslimiintoo bilaad loo furay ayagoo gaaladii ka adkaaday ayagoo haniimo soo helay ayay ku fasiraan khawfkana waxay ku fasiraan alqatlu waljurxu walhaziimatu dilka muslimiinta la dilo yani dhaawaca loo geysto haziimada iyo jabka soo gaaro taasaa loo jeedaa marka haddii warkaas uu soo gaaraa adaacuu bihi warka way faafiyaan يعني أذاع الشيء أذاع فلان أذاع الشيء بادهي هذا الكبو فافيي إذا أفشاه وأظهره مركو شيئا فافيو أو موجيو بل إلى هذا أفشى الشيء أذاع الشيء بل إلى هذا شيء بو فافيي بل أرمي مركا way faafiyaan adaacuu bihi oo waxay u faafiyaan calaa wajhi libsaad weji fasaad ah ayay u faafiyaan maaragtay yani intuusan nabiga sheegin ka hor ayay faafinayaan weeyaan walow radduuhu hadday amarkii celin lahaayeen ila rasuuli rasuulka oo nabiyulaahi moxamed ay u celin lahaayeen qabla ifshaa'ihi wey intaynan faafinin ka hor oo ay sugaan inta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga hadlo ama uu amar ka soo bixiyo wa ilaa ulilamri dadka amarka u saaxiibka ah oo loo jeeda madaxdii yani ulilamriga waxaa la yidhahdaa waa wulaat lumuur dadka madaxda ah ayaa la yidhaahdaa waxay kaloo culammadu yani ku fasiraan alculamaa'u wa ahlu lcuquuli alraajixa dadka ahlucilmiga ahoo yani dadka caqliga raajixa leh oo maarata waxgaradka ihi kuwa hadday u celiyaan hadday u celin lahaayeen lacalimahu waxaa warkaasi wa ilaa ulilamri ulilamriga oo minhum ayaga ka mid ah hadday u celin lahaayeen lacalimahu warkaas waxaa ogaan lahaa alladiina dadkii yastanbituunahu wax kala soo dhexbixi lahaa istimbaadka asal ahaan waxaa la yidhaha alistimbaatu ma'huudun min istanbadtu lmaaa halkaasaa laga soo qaatay waxaa laga soo qaatay istanbadtu lmaaa baad odhana ida istakhrajtahu min alardi markaa dhulka biyaha intaad qodato aad biyo ka soo saarato baad dhihi biyaha soo saartay marka dadkani waxay inta fiiriyaan ayay istimbaad samaynayaan waxbay kala soo baxayaan waxa ku habboon in la faafiyo iyo waxaan ku habboonayn in la faafiyo oo in la qariyo maaragtay ku habboon ayay kala garanayaan waa dadka ahlucilmiga dadka wulaatulumuurka ah iyo wixii dadka la midka ah weeyaan marka dadkaas hadday u celin lahaayeen arrinkaas way ogaan lahaayeen wey yacni calimuu maa kaana yanbagii an yuktama wamaa yanbagii an yufsha waxa in la qariyo ama la faafiyaa ku habboon ayay ogaan lahaayeen weeyaan lacalimahu warkaas waxaa ogaan lahaa aladiina dadkii waa culummadii baa loo jeedaa iyo dadka aan xalli walcaqdiga iyo umaradii aladiina dadkii yastambituunahu wax kala soo dhexbixi lahaa minhum oo ayaga ka mid ah walowlaa fadlullaahi allah dheeraadsiintiisa haddii lala yahay calaykum idinka ou idin dheeraad siiyo ziyaado iyo khayr ou idin siiyey waraxmatuhu allah naxariistiisa haddaysan jiri lahayn oo idinka uu idiin naxariista calaykum idiin naxariista weeyaan naxariista waxaaba ka mid ihi fadliga ilaahay inuu ilaahay rasuul noo soo diro inuu allah subxaana wa tacaala kitaab noo soo dejiyo in wixii wanaagsan oo dhan nala faray in wixii xun oo dhan nala ka reebay waa raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala weeye ludfigiisa weeye haddaynan arrinkaasi jiri lahayn latabactum shaytaan shaydaanka ayaa dabageli lahaydeen oo wuxuu idinkugu yeero oo shar iyo halaag iyo kufri iyo shirki iyo wax xunoo dhan ah ayaad ku raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yar mooye marka ilaa qaliilan cabdullahi bni cabbaas wuxuu le yacni almu'miniina buu ku fasiraya mu'miniintaa loo jeeda ilaa qaliilan dadka mu'miniinta mooye waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay yani ku tafadulay alhidaayata ila alxaqi wasawaab allah uu waafajiyey hanuun xaqa iyo sawaabka la waafajiyo kaa dadku ilaahay siiye weeyaan faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak faqaatil dagaala nebi maxamedow fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku dagaala ku jihaad jihaad la imaawo jidka ilaahay ku dagaala laa tukallafu lama shaqayn maayo oo lama kallifayo ilaa nafsaka naftaada mooye ficilka naftaada umbaa lagugu kallifi cid kale wax kaa saara lama arke adiga jidka ilaahay ku jihaada ku dagaala waxarrid tirtirsii oo ku boori almu'miniina mu'miniintiina ku tirtirsii oo maxuu ku boorinaya oo ku tirtirsiini waa aljihaad jihaadkii ku boorinayo muslimiintii sidaa adigaba yacni maaragtay waajibka uu kuugu yahay inuu yacni ayagana laga doonayo sidaasoo kaleeto dadka ku tirtirsii buu allah leeyahay casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay uu mudan yahay lanna casaada waxaa la yidhahdaa casaa min allaahi muujibaa la yidhahdaa mar haddii ilaahay casaaba la yidhaahdo oo allah faacilka laga dhigaayo waa shay waajiba wey marka casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebo ba'sa aladiina kuwii dagaalkoodii kafaruu gaaloobay inuu ilaahay idinka reebo oo taxriidkan iyo boorinta muslimiinta aad ku boorinayso jihaadka sababteeda inuu ilaahay shartooda idinkaga reebo ayaa la arkaa ayaa xaqiiqo ah wey wallaahu alle ashaddu ba'sa ashaddu allihii dharnaasho badan weeye ba'san xagga awoodda iyo maaragtay yacni quwida qawida xaggeeda allah mid ku darnaasho badan weeye ashaddu ba'san yacni xagga awoodda gaalada isaga ka awood badan allah subxaana wa tacaala wa ashaddu isagaana darnaasho badan tankiilan xagga cadaabka iyo cuquubida cuquubada qofka la ciqaabaa allah baa ku awood badan weeyaan ku darnaasho badan weeye aayaddan daahirka lafdiga waxaa weeye waa amar nabiyullaahi muxamed oo allah amrayo aljihaadu fii sabiili illah ilaahay jidkiisa inuu ku jihaado keligiiba ha noqda hadduu rabo weeyaan maxaa yeelay ilaahay baa subxaana wa tacaala nasriga u ballanqaaday sidaa darteed khitaabkan nebiga faqaatil la yidhi macnaheedu qur-aanku way ku badan tahaye ma aha nebiyullaahi moxamed keliya inuu jihaadka ku waajib yahay oo keligaa dagaalanee maaragtay iska kac la leeyahay ma aha walidaalika ibnu catiya wuxuu ka soo guurinayaa yani alimaam shawkani fii tafsiirihi uu ku soo naqlinaya hadal aad u qiimo badanoo kaga soo guurinaya wuxuu leeyahay haadaa daahiru lafdi yani faqaatil fii sabiili illah in nabiga la yidhaahdo ilahay jidkiisa ku dagaalan waa daahirka lafdiga hadalka ka muuqda weeyaan markaasuu yidhi ilaa annahu lam yaji fii khabarin qatu ana alqitaala furida calayhi duuna alummati yacni wuxuu leeyahay daahiru lafdiga waa nabiyullaahi moxamed in amarka la siiyo laakiin marna lama imaanin lamana hayo khabar yani xadiid tusinayo ama maaragtay shay nas ahoo tusinayo jihaadka inuu nabiyullaahi moxamed keliya farad ku yahay ummadiisa ka sokow inuu shay farad ku yahay ma tusinaysa buu leeyahay hal nas oo tilmaamayaan lama haya buu leeyahay wlmacnaa wallahu aclam marka aayadda macnaheeda uu fasiraya macnaha waxaa loola jeedaa buu yidhi ilaahay baa xaqiiqada garanaya annahu khitaabun lahu fi lafdi nebigaa lagula hadlaya calayhi salaatu wasalaam khitaabka nebigaa lagula hadlay waa xagga lafdiga wey wa fi lmacnaa lahu waliummatihi xagga macnahana waa asaga nebiyullaahi moxamed iyo ummaddiisaa lagula hadlayaa buu leeyahay macnaheedu waxa weeye ay anta ya muxammadu wa kullu waaxidin min ummatika yuqaalu lahu faqaatil fii sabiili illah yacni adiga nebiyullaahi moxameda iyo maaragtay mid kasta oo ummadaada ka mid ah waxaa loo odhanayaa faqaatil fii sabiili illah marka in la yidhaahdo faqaatil fii sabiilillahi nebiga keliyaha loo jeedaa yacni macno sugan ma aha waxaa weeye xagga lafdiga loo jeedaa laakiin xagga macnaha waa nebiyullaahi moxamed iyo ummadiisa wey qof kastoo idinka idinka mida muslimiinta ah faqaatil fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaala marka jihaadka waxaad garanaysaa inuu yahay cadad min almuslimiin oo inay maaragta dagaalka gelayaane fardi min afraadihi inuu dagaal keligii iska qaadaan wax islaamka siiro ahaan xataa loo og yahay ma aha keligii inuu qof iska maaragta yidhaahdo keligay baa maarata intaan hub qaataan iska ordayaan wax soconaaya maaha marka macnahaas ayaa loo jeedaa faqaatil fii sabiili illah ilaahay jidkiisa ku dagaalan laa tukallafu ilaa nafsaka naftaada mooye ficilkaas oo ah altaqadumu ila aljihaad inaad aaddo jihaadka cid aan naftaada waxaan ahayn adiga lagugu xisaabin maayo takliifada aday ku saarantahay walidaalika ilaahay wuxuu yidhi waxarid ilmu'miniina mar hadda adigana sidaa tahay mu'miniintana jihaadkii ayagana sidoo kalea loo amraye ku tirtirsiiyo ku boorri baa la leeyahy waxarid ilmu'miniina hadda shayga taxriidka lagu samaynayo aayaddan ma aynan sheegin waxarid almuminiina la yidhi muminiintii ku boorri ku tirtirsii maxaa lagu tirtirsiini lama sheegin laakiin waxaa caddaysa aayadda fii suurati alanfaal ku jirto ayuu allah ku caddeeyey uu leeyahay yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaali aayaddaasaa fasirtay waxa lagu taxriidinayo waa alqitaalu fii sabiili illah ku tirtirsiiyo ku boorri muslimiintii dagaalkii ku tirtirsiiyo jeclaysiiyo tashjiic geliyo geesinimo geli sidaasaa loo jeedaa walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kaanuu yushajicuhum qitaalka ayuu ku geesinimo gelin jiray muslimiinta jihaadu fii sabiiliillah shay maaragtay ku dhiirinmaaragtay dhiirinimo ku geliyo yacni ku dhiirigeliyo ayuu la imaan jiray maala ghaswatu badrin oo kaleeto markuu nabiga sufuufta uu simayey sufuuftii jihaadka safafkooda markuu ciidankiisi simayey waxaa ka mid ahaa sida maatan imaamu muslim oo warinaya fii saxiixihi can anas ibni malikin hadalladiis waxaa ka mideed wuxuu ohan jiray qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaati waalard yani waa taxriid nooc taxriidka iyo boorinta ka mid ah wey u kaca buu dhihi jiray ilaa jannatin carduha asamaawaati waalard jannadaasuu istaaga yacni inuu qofku shahaado helo ilaahay jidkiisa uu ku dagaalamo waxay dhaxashiinaysaa jannada ilaahay oo carduha samaawaati waalard ballarkeedu samaawaadka iyo ardada oo kale uu la egyahay ayay dhaxashiinaysaa weeyaan saasoo kalena taxriidka ka mid ah waxaa ka mid a taxriidka oo nabigeennu ku taxriidin jiray dadka muslimiinta inay jihaadaan oo litakuuna kalimatullahi iyo alculya ay u dagaalamaan xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinayey can abi hurayrata radi allahu canhu yacni wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati miata daraja acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili illah bayna kulli darajatayni kama bayna asamaa'i waalard yacni allah wuxuu leeyahay waxaa yani maaragtay nebiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku sugan boqol darajo oo kala sarsarrayso ayaa ku dhex sugan oo allah uu u diyaariyey keliya acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili illah ilahay jidkiisa dadka ku dagaalamo boqolkaa daraje ayagaa iska leh weeyaan bayna kulli darajatayni darajo kastaa kulligeed laba darajo kastaa kulligood intay isku jiraanna kamaa bayna asamaai waalard samada iyo ardada intay isku jiraan oo kale isku jiraan darajo kasta qofka meeshaanoo kale ardadii joogo darajada ku xigtaa sida samada u arkayoo kaleeto ayuu qofka kale u jiraa weeyaan marka taas ayaa ka mid ah xatinta iyo taxriidka iyo kuboorinta muslimiinta lagu dhiirigeliyo jihaadka lagu dhiirigelin jiray ka mid tahay weeye waxarid almu'miniina mu'miniintiina ku tirtirsiiyo jihaadkii ku boori casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebo ba'sa aladiina kafaruu bas albas waxaa loo jeeda waa alqitaal gaalada dagaalkooda iyo shartoodii inuu rabbi idinka reebo oo idinka manciyo bitaxriidika iyaahum cala alqitaal ku boorrinta aad ku boorrinayso ku tirtirsiinayso dadka muslimiinta jihaadka sababteeda inuu gaaladii ilaahay idinkaga reebo ayuu maaragtay xaqiiqo ku yahay ilaahay subxaanah wa tacaala weeyaan wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila leanna muslimiinta hadday jihaadka u kacaan oo niyadoodu ay maaragtay qawi tahay oy diyaar u yihiin inay muslimiintii yani maarata xawsat alislaam inay difaacaan yani ahalka dadka muslimiinta inay difaacaan ay diyaar u yihiin oo sidaa ay u kacaan musaabarana ay sameeyaan waxa weeye allah subxaanah wa tacaala sharta gaalada waa reebayaan waa harayaan gaalada sharteedu way haraysaa weyaan wallaahu allah subxaanah wa tacaala ayaa ashaddu darnaasho badan ba'san yani xagga awoodda ayuu ku darnaasho badan yahay wuxuu kaga darnaasho badan yahay min alkufaari yacni ashaddu quwatan min alkufaar gaalada ayuu xagga awoodda kaga adeeg badan yahay allah wa ashaddu isagaa darnaasho badan tankiilan xagga ciqaabkana iyo cadaabidda oo gaalada la cadaabaa allah baa ku xoog badan subxaanahu wa tacaala lianna annakaalu waxaa la yidhahdaa alcadaabu walcuquubatu labadaba waa la yidhahdaa annakaal cadaabna waa la yidhaha cuquubadana waa lagu sheegaa maxaa yeele waxaad odhanaysaa nakaltu birajuli tankiilan haddaad tidhaahdo nakaltu birajuli tankiilan qofkii baan ciqaabay baad leedahay idaa cadabtahu wacaqabtahu haddaad ciqaabto ood cadaabto baad waxaad odhanay nakaltu birajuli tankiilan waan ciqaabay baad odhanaysaa weya marka wallahu ashaddu ba'sa wa ashaddu tankiila asagaana ku darnaasho badan yaa loo jeeda marka macnaheedu waxa weeye wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiilan jihaadka marka laydin farayo macnaheedu ma aha inuusa ilaahay gargaarsan karin ilaahay waa gargaarsan karaa laanna gaalada asaga ka awood badan asagoon idinka idin adeegsanin ayuu allah gaalada layn karaa baabi'in karaa laakiin waxa loo samaynaya jihaadka la idiin farayahay waa ikhtibaar iyo imtixaan idinka laydin imtixaano ayaa la samaynaya qofka ilaahay mutiica u ah iyo qofka caasiga in la kala ogaado sida allahba subxaana wa tacaala fii suurati muxamed uu ku leeyahay dalika walow yashaa allahu lantasara minhum allah hadduu dooni lahaa allah uu ka gargaarsan lahaa waa ka adkaan lahaa gaaladii isagaa ka aarsan lahaa walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin laakiin waxaa jihaadka laydiin faray liyabluwa bacdakum bibacdin qaarkiin qaarka kale in lagu imtixaana darteed ayuu ilaahay sidaa idiin faray weeyaan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha man axadkii yashfac shafeeco shafaacatan shafaaco oo xasanatan wanaagsan shafaaco wanaagsan qofka la yimaadaa oo dadka u kala shafaaco qaado wanaagga ka shaqeeyaa yakun waxaa u ahaani lahu axadkaasi nasiibun qayb oo hawaab iyo ajara ayaa minhaa xasanadaasi shafaacada xasanadaa xaggeeda uga ahaanaya shafaacadaas wanaagsan xaggeeda ayuu uga ahaanaya waman yashfac qofkii shafeeco shafaacatan shafaaco oo sayi'atan xun oo dadka isku dirdiro oo xumaan u kala qaado oo aanan wanaag samaynin yakun waxaa ahaani lahu qofkaasi waxaa u ahaanayo kiflun ay wisrun wa imun dembi ayaa u ahaanayo minhaa shafaacada sayi'ada ah shafaacada xunta ah xaggeeda ayuu uga ahaanaya weya wa kaana allaahu allah subxaana wa tacaala wuxuu ahaaday muqiitan allihii xaafid ahoo ilaaliyo addoommadiisa dhowro ayuu rabbi noqday yani muqiitan mid ilaaliyo dhowro xaafida calaa kulli shayin shay kasta kulligii allaha ilaaliyo xafiidka u ah weeyaan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha aayadan yani sida maala mujaahid ibni jabrin uu leeyahay wuxuu odhanayaa naزlat hadihi اlaaya fii shafaacaati اnnaasi bacdihim libacdi dadka shafaacooyinkooda isku shafeecaan qaarkood qaarka kale u shafeeco ayay ku soo degtay oo allah ku soo dejiyey shafaacada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa assacyu fii amrin yani watawasutin bihi bayna shakhsayni fayatarattabu calayhi khayru shafaacada xasanada waa taas wey waa qofka inuu camal falo oo shaqo qabto laba qofood oo u kala khayr oo u kala sheego yacni qofbaa muxtaajahoo baahan oo shafaacu u sameeyey qof kale uga shafeecay markaasuu yidhi war hebel hal waxa la taro saasoo kale waa nin baahan waa nin dhibaataysan waa sidaas kaalmu u baahan yahay hebeloo u kaalmee buu qof kale uga shafeecay way noqon kartaa weeyaan waxaa shafaacada noqon karo yacni islaax bayna taa'ifatayn ow bayna shakhsayn laba qofood baad heshiis iyo nabad aad dhex dhigtay wanaag laba qofoo cadaawad ka dhexaysay yacni xiqdi ka dhexeeyey xasadnimo ayaa u kala dabqaaday marka kala dabqaadistaas khayrka ah ayaa shafaaca xasana la yidhaahda cagsigeedana shafaaca sayi'a la yidhaahdaa haddaad laba qofoo muslimiin isku dirto laba kooxooda muslimiin isku dirto haddaad maaragta shartooda ka dhex shaqayso waa shafaaca sayi'a la yidhaahdaa labadaas ayaa shafaacatlxasana wshafaacat sayi'a sidaasaa loo kala yaqaanaa walidaalika ayuu cabdullahi bni cabbaas wuxuu dhihi jiray markuu fasiraya aayaddan alshafaacat alxasanatu hiya alislaaxu bayna annaas shafaacada xasanada ahi waa dadka dhexdoodoo la hagaajiyo islaax bayna annaas oo la sameeyo weeyaan wshafaacatu sayi'atu hiya almashyu binnamiimati bayna annaasi shafaacada xunna waa dadka oo laisku dirdiro oo warka loo kala qaado war xun loo sameeyo shafaacada sayi'ada ahna waa taa weeyaan marka man yashfac qofkii shafaacad qaado shafaacatan shafaaco oo xasanatan wanaagsan dadka khayr u kala dabqaado wanaag u sameeyo wey yakun lahu qofkaas waxaa u ahaanayo nasiibun wanaag oo qayb baa u ahaanayso hadda nasiibka waxaa loo jeedaa nasiibun min alajri wathawaabi qayb oo ajarka iyo thawaab ilaahay xaggiisa ka ahaataya ayuu leeyahay weeyaan minhaa shafaacada xasanadaa xaggeeda ayuuna uga ahaanaya walidaalika sida imaamu albukhaari iyo imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan xadiidu abi muusa alashcari radi allahu canhu abu muusa wuxuu dhihi jiray kaana nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa jaa'ahu rajulun yas'alu aw taalibu xaajatin haddii qof wax weydiinaya oo u yimaado nebiga ama qof dan un leh hadduu u yimaado xaaje iyo dan leh markuu nebigu u yimaado aqbala calayna biwajhihi nebiga asaga waa noo soo jeesan jiray buui xaggeenu usoo jeesan jiray markaas wuxuu odhan jiray ishfacuu tu'jaruu wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa war dad yahow shafaaca oo dadka wanaag u sameeya ha laydinka ajar siiye shafaaco wanaagsan sameeya ajar baad helaysaan allahna rasuulkiisa carabkiisa wuxuu doonabuu ku xukmiyaa maadaama nebigu u shafaaco qaaday dadkii ilaahay qofkii loo shafaaco qaadayay in wanaag dadkii inta wax u qabtaan wanaag loo sameeya baa la arkaa weya wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaaa ilahay wuxuu doonabuu ku xukumaa wey marka man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha wanaag haddaa samayso noocay doontaa noqoto khalqigii ilahay au samayso oo ixsaan au samayso hawaab iyo ajraad ka helaysaa waman yashfac qofkii shafeeco shafaacatan sayi'atan shafaaca xun qofka sameeya oo dadka isku dirdiro ama xumaan iyo shar u kala qaadana yakun lahu waxa u ahaani kiflun yani alkiflu waa alwisru sidaa soo sheegay walimu baa la yidhaahdaa dembi ayaa u ahaanaya weyaan minhaa shafaacada sayi'ada xaggeeda ayuu uga ahaanaya wa kaana allahu alla subxaana wa tacaala wa kaana allahu muqiitan yani macaani fara badanay muqiitan culammada ku fasiraan wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday muqiitan cabdulahi bn cabbaas oo kale wuxuu leeyahay muqtadiran wamujaaziyan waxafiida allah waa alla muqtadira awood leh waa alla mujaazi oo dadka abaal mariyo waa alla xaafidoo addoommadiisa acmaashooda dhan xifdiyey macnahaas cabdulahi bn cabbaasa ku fasiray mujaahidoo kale wa kaana allahu calaa kulli shayin muqiitan ay shahiidanoo ku fasiray waa alla markhaati ahoo acmaashooda dhan wax alla waxay sameeyeen ilahay midka markhaatiya weeyaan saciid ibnu jubayr iyo sudiyi iyo maaragtay cabdiraxmaan ibnu zayd yani waxay ku fasireen zayd ibnu aslam wa kaana allahu calaa kulli shayin muqiitan ay qadiiran alla wax awoodo shay kasta kulligii awoodo ayuu rabbi ahaaday weeyaan faraa oo taqaanaan imaamka luqawiga wuxuu dhihi jiray almuqiitu waxaa la yidhaahdaa alladii yucطii kulla insaanin quutahu qofka insaanka dhammaankii qof kastoo makhluuqa dhan insaanka waxaa la yidhaha bani aadamka quudkiisa axadka siiye ayaa la yidhahda marka macnaheedu waxaa weeye wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqiitan allihii risqi siiyo calaa kulli shayin shay kasta kulligii risqi siiyo macaanidaasoo dhan macaani mutaqaarib isku dhowdhoweeye culammada mufasiriintana ay ku fasiraan wey waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha waidaa xuyiitum haddaad salaamtaan oo axad idinka idinka mida aad salaamaysaan bitaxiyatin salaam haddaad salaamaysaan faxayuu salaama biaxsana minha biaxsana mid wanaag badan minhaa salaamtii asagaoo idinku salaamay ka wanaag badan ku salaama qofkaas ow amase haddeedna mid ka wanaag badan eedna ku salaamaynin rudduuhaa u celiya oo intuu idinku salaamay oo kale an saasaa allah leeyahay subxaana watacaala ina allaha alle kaana xasiiban allah subxaana wa tacaala waa alla xasiibahoo addoommadiisa yani abaal mariyo xisaabinaya weeyaan waa xasiiban ay yani yuxaasibu kulla shayin shay kasta kulligii ayuu xisaabiya acmaashuu sameeyo ku xisaabiya ama waxa weeye wa kaana allahu calaa kulli shayin xasiiban allihii xaafid waa xafiidan ilaaliyo oo shay kasta kulligii xifdinaayo wey sida mujaahid uu ku fasirayo weyaan aayaddan wuxuu rabbi subxaana wa tacaala kaga warramayaa salaamta ay muslimiinta isi salaamaan leanna waxaa la yidhaahdaa yani attaxiya attaxiya marka la yidhaahdo waa salaamtii wey waxaana loo jeedaa taxiyada waxaa la yidhaahdaa waa ducaaun bituuli alxayaa bituuli alxayaati noloshaada inay dheeraato oo nolol dheer ilaahay ku siiyo qofka loogu ducaynayo salaamta taasaa loo jeeda taxiyada sidaas wey xayaaka allahu markaa leedahay yacni ilaahay cumrigaada ha dheereeyo wey allah ku nooleeyo weeyaan hadda taxiyada waxaa loo jeedaa bimacna salaam waa salaamtii waaye salaamtana loo jireeyo oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ah wey aayadda marka allah wuxuu leeyahay marka hore waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha yani haddii laydin salaamo salaan xuyiitum haddii laydin salaamo axad idinka idinka mid oo idin salaamo bitaxiyatin oo idinku salaamo faxayuu idinkana salaama biaxsana minha mid ka wanaag badan macnaheedu waxaa waye qofka hadduu ku yidhahdo assalaamu calaykum ku yidhaahdo oo qofkii intaa kugu soo bilaabo wacalaykum asalaamu waraxmat ullahi inaad tihaahdid wy yani axsan minhaa baad ku salaanta sooma jeed mid ka wanaag badanaad ku salaanta waraxmat ullahi baad ugu darta hadduu asaga ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah hadduu ku yidhaahdo oo intaa uu kugu soo daro waxaa la rabaa wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh inaad ku darto waad dheeraysay axsan minhaa weeyaan waa midaad ku kordhisay weeyaan aw rudduuha haddaadnan axsana minha ku salaamaynin aw rudduuha baad maalan assalaamu calaykum uu ku yidhi wacalaykum asalaam inaad tidhaahdo baad leedahay hadduu ku yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullah haddaadan axsan minha ku salaamaynin wacalaykum asalaam waraxmat ullahi baad dhihi intaasaad intiisaad ugu jawaabaysa aad u celini hadduu ku yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh baad dhihi radkeedii intuu ku yidhi umbaad u radinaysaa weeyaan marka yani sidaasaa la yidhaahdaa walidaalika waxaa la yidhaahdaa salaamta qofka uu salaamo marka hore qofka qofka muslimka markuu salaamayo waa shay iska tatawuc ah weeyaan waa iska sunna wey qofka inuu salaamo assalaamu calaykum yidhahdo leanna waa xaqu lmuslim cala lmuslim way hadduu kula kulma hadduu ku salaamana inaad radka aad radisana waa waajib bay leeyihin waa farad hadduu qof assalaamu calaykum ku yidhaahdo oo adiga wacalaykum asalaam aadan dhihin ooda u radinin qof waajib ka tegay baa ta waa dembaabaysa waa dembi bay kugu noqonaysaa marka xasanu basri sidaas uu dhihi jiray assalaamu tatawucun wاlraddu fariidatun buu dhihi jiray salaamtu waa salaam tatawuca radkuna waa shay farada buu ohan jiray waa fariida buu dhihi jiray midda kaleeto oo ziyaadada ah faxayu biaxsana minha ziyaadaduna waxaa la yidhaahdaa waa manduuba waa shay iska nadbi ahoo sunno ah amaa mumaahalada oo ah qofka radkiisa assalaamu calaykum markuu kira wacalaykum salaam inaad tidhaahdo intuu kugu salaam inaad ku radiso iyadu waa farad way waa farad bay noqonaysaa inaad dheeraad ku salaamtana waa shay sunno ahoo khayr aad badsatay weeyaan waa khayr aad badsatay walidaalika yani xadiid ibnu jariir atabari bisanadii oo ku warinayo sanad xasanan oo ku warinaayo can salmaan alfarisi radia allahu canhu wuxuu leeyahy salmaan alfarisi jaaa rajulu ila nabiyi sal allahu calayh wasalam nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku yidhi assalaamu calayka ya rasuul allah intaasuu yidhi assalaamu calayka ya rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wacalaykum asalaam waraxmat ullah wuu ugu jawaabay waraxmat ullahu dheerii buu siiyey mid kalaa yimid uma jaaa aakharu nin kale baa yimid markaasuu yidhi assalaamu calayka ya rasuul allahi waraxmat ullah kii hore asalaamu calaykum ku simay kan waraxmatullaahi buu ku daray markaasuu nabiga intii asna u jawaaboo yidhi wacalaykum asalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuh ayuu ku yidhi wacalayka asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh buu ku yidhi dheeraad buu ku daray markaasuu yidhi uma jaa aakharu nin saddexaad baa yimid markaasuu yidhi assalaamu calayka ya rasuul allahi waraxmat ullaahi wabarakaatuh wabarakaatuh uu dhammaystiray oo yani waa u dhammaystiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wacalayka intaasuu ku simay wa calayka buu yidhi markuu intaa yidhi ayaa maaragtay ninkii wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahayow maxay tahay radkaada aad igu radi salaanta wacalaykum wacalayka keliya had itiriye waa sidee buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi innaka lam tadac lanaa shay-an waxba noogama aadan tegin intii aad tirina wuxuu leeyahay allah wuxuu leeyahy idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha marka wuxuu leeyahay faradadnaaha calayka intaana tiri baan adna kugu salaamay calayka baan kugu niri yani intaa tiri baan adna kugu salaamay buu yidhi walidaalika culammada waxay ka qaadanayeen xadiidkaasi sida maarata ibnu kaiir iyo rag lamida ay leeyihiin waxaa weeye waraxmat ullaahi wabarakaatuhu markuu qofka kugu salaamo wax ka dheeriyahood ugu daraysa lama arko assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hadduu ku yidhaah wacalaykum asalaamu waraxmat ullahi wabarakaatuh baad dhig ziyaado kalood ku daraysa ma laha leanna nebigu wuxuu yidhi innaka lam tadac lanaa shay-an waxba noogama aadan tegin intii baan annagana kugu salaanay intaa uu kugu salaamay ayaad ku ekaynaysaa walidaalika ibnu kaiir wuxuu leeyahay yani yani wuxuu leeyahay id low shurica akharu min dalika lazaadahu rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam yani haddii ay la jidayn lahaa intaa wax ka badan nebigaa kordhin lahaa marka inaad tidhaahdid watiibu salawaatihi wa makfiratihi iyo waraxmatihi aad ku darto lam yani shay soo arooray ma ah wax soo arooray ma aha marka waraxmat ullahi wabarakaatu hadduu ku yidhaahdo inta ku yidhahdaad ugu gaabin hadduusan ku dhihinna adiga war u dheereeyo ziyaadadaad raadso maxaa yeelay salaamta hadba haddaad hal xabo assalaamu calaykum qofkaa ku salaamto oodan waraxmatullahi wabarakaatu ku darin toban ajar buu qofku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi hadduu yidhaahdo waraxmatullahi ku dara labaatan ajar buu leeyahay wabarakaatu hadduu kusii daro soddon ajar buu leeyahay sida imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i kulle ay warinayaan a'immadaasi xadiidu cimraan ibni xusaynin radi allahu canhu sanad saxiixana uu ku warinaayo wuxuu leeyahay ana rajula jaa ila nabiyi sal allahu alayh wali wasalam cimraan ibni xuseyn baa wuxuu leeyahay nin baa nabiga u yimid markaasuu yidhi assalaamu calayka markaasuu faradda calayhi markuu nabiga salaamay nabigana waa u radiyey ninkii waa fadhiistay markuu fadhiistou nabigu wuxuu yidhi qaala cashrun toban buu helo yidhi assalaamu calaykum buu yidhi qaala cashrun buu yidhi toban buu helay ajar toban ajar buu helay mid kalaa yimid markaasuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah markaasuu nabiga ka radiyey waa fadhiistay ninkii markaasuu nabigu wuxuu yidhi cishruuna labaatan ajar buu helay buuyidhi mid saddexaad baa yimid markaasuu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu yidhi nebigu wuu ka radiyey waa uu fadhiistay qaala alaauna soddon ajar buu hela buu yidhi marka kullamaa aad qofka salaam dheer ku salaamto yacni ajrigaadaad korarsatay assalaamu calaykum keliya haddaad ku salaamto waxaa waa toban ajar baad leedahay laakiin waraxmat ullahi wabarakaatu haddaad gaarsiiso soddon ajar baad ilahay agtiisa ka helaysaa weeyaan salaanta marka taas muslimiinta iska leho loo jideeyey amaa dadka ahlu kitaabka la yidhaahdo ama kufaarta la yidhaahdo gaalada salaanta dadka muslimiinta inay ku bilaabaan lama ogola waa mamnuuc salaam laguma bilaabo qofka gaalka yani laa yajuusu libtidaau bisalaami calayhi in asaga salaam lagu bilaabaahi ma bannaana laakiin hadduu ku salaamo alayka baa la leeyahay sidaasaa lagu salaamaya maxaa yeele xadiid imaam muslim bin saxiixi uu ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa tabda'u lyahuuda wاlnasaara bisalaami ha ku bilaabinina yahuudda iyo nasaarada salaamta ha ku bilaabinina bal xadiid kaleeto oo maaragtay saxiixaynka ku yaallo bukhaariiyo muslim ba ay soo saareen xadiid ibni cumar wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقولون فإنما يقول أحدهم السلام عليك يعني mar hadday yahuudda dadka muslimiinta axad kamida ay salaamayaan macnaheedu maaha inay u ducaynayaane waa habaarayaan waxay leeyiin assalaamu calayka bay leeyihin yani mowt korkaada ha aado dhimo oo kale bay leeyihin marka falyaqul idinkana waa inaad tidhahdaan wacalayka tidhahdid intuu kugu yidhi adna ku dheh wacalayka inaad tidhaahdid wey adna dhimo wey wacalayka haddaad tidhaahdo adiguna dhimo sidaasoo kale inaad ku tidhaahdid wey marka yani salaamta ahlu kitaabka laguma bilaabo hadday ku salaamaanna wacalayka baad ugu jawaabaysaa weyan qofkii ku salaama saasaad ugu jawaabay waidaa xuyiitum haddii la idin salaamo bitaxiyatin salaan haddii salaam la idin salaamaa oo muslimiintiina dhexdiinna aad tihiin faxayuu salaama biaxsana minha mid salaamta lagu salaamay ka wanaag badan salaama tusaalaheedina waan soo sheegnay aw rudduuhaa ama jawaabtaas celiya oo intii aad yani maarata laydinku salaamay keliya radiya oo ugu jawaaba ina allaha alleh subxaanau wa tacaala kaana xasiiban allihii xaafidahoo addoommadiisa ilaaliyo wey allihii ilaaliyo wey calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah mid ilaaliyo oo xasiib u ah wey ama in la yidhaahdo fayuxaasibukum calaa kulli shayin min acmaalikum allatii min jumlatiha maa umirtum bihi min attaxiya yacni allah wuu idin xisaabini wax alla wixii aad acmaasha aad samayseen buu rabbi idinku xisaabin ay ka mid tahay salaamta la idin farayba ay ka mid tahay marka in allaha alleh kaana xasiiban allihii idin khalqigii xisaabiyo wey calaa kulli shayin shay kasta kulligii mid xisaabinayo wey salaamtaas marka walaalyaal waa salaamta dadka muslimiinta ay leeyihiin lana la rabana in la faafiyo la rabo waa in la faafiyaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tadkhulu ljannata xataa tuminuu walaa tuminuu yani xataa taxaabuu jannada ilaahay geli maysaan ilaa iimaanaad la timaadaan iimaanna heli maysaan ilaa isjeclaataan wixii la isku jeclaanayabuu marka tilmaamoo yidhi awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma ydin tusaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan markaasuu yidhi afshu salaama baynakum salaamta faafiya marka salaamta inaa assalaamu calaykum qofka tidhaahdo waa duco aad walaalka u ducaynayso wey ducada in la faafiyo ayaa la rabaa oo salaamta dadka muslimiinta ah ayay ka mid tahay bedel intaad dhihi lahayd waraayo hebelow see tahay iyo maaragtay keef xaalak iyo intaad odhan lahayd waxaa roon iskaga ducee leanna qofkan wuxuu qaba xaalkiisa adiha baarbaarin haddaa maadka tidhaahid maalan warniyow xaalkaagu waa sidee yani maxaa ku baraysa xalay iyo seeta haddii lwaraau ku yidhaahdo wallaahi xale ma seexanin oo xanuun baan bistay la ahaa iyo xala gaajaan la jiifan waaye iyo kidaana hadduu dhibaatadiisa kuu sheegto maxaa ka qaban kartaa waxba kama qaban kartid marka keef xaalag iyo maxaa ku barisay iyo haraarraadinine iskaga ducee adiga assalaamu calaykum ilaahay badbaadaha korkiisa ha yeelo inaa walaalka u ducayso waa duca wey raxmadda ilaahay inuu korkiisa yeelo inaa u ducaysaa la rabaa laakiin mujtamaca soomaaliga hadda unbaa waayahan dambe mooye salaamta noocaan oo kale hariibay nagu ahay yani maaragtay hadduu qof qof salaamo wuxuu yidhahda laba qof isla socoto waa wax dhici jiray wey qofaa imaanaya assalaamu calaykum uu leeyahy marka hadday hadday xataa jawaabaan waxaa dhici karta inuu warmaaduu ku yaqaanaa inuu yidhahdo salaamtu inay salaam muslimiinta leedahay yani man tacrifu man laa tacrif inaad salaamtaa lagaa rabaa hebel ma aduu ku yaqaano may wallahi aniga ma yaqaano ma aduu ku garanaya inaad saa istiraadaan lama rabee ama qofka aqoon ama ha aqoonin muslimba hadduu yahay adigu salaam assalaamu calaykum dheh nairobi waa ogtihiin waqtiyadii maaragtay ay dacwada meelahan shabaabku ay wadi jireen assalaamu calaykum bay dadka bareen runtii waa xaqiiqa w way bareen assalaamu calaykum ilaa loo bixiyo salaamu calaykum aa la dhihi jiray soo ma ogidin dhallinyarada halkaa salaamu calaykuma loo aqoon jiray maaragtay sideetamaadkii iyo wax lamidka salaamu calaykum salaantii baaba khariib noqotay mujtamaca dhexdiisa ku ah koox baaba laga dhigay dadkii assalaamu calaykum la yidhaahdo koox salaamu calaykum la yidhaahdo xisbi oho la yaqaanaa laga dhigay waa salaamta islaamku iska lahaa weeyaan marka waxaa la rabaa salaamta in la faafiyo kooxina ma laha muslimiinta iska lehe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in la faafiya la rabaa weeyaan الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله سبحانه وتعالى لا إله أي لا معبود بحق يعني إله حق لقعاب ذاهي مجر إلا هو الله مويه إساق مويه أحد كله حق لقعاب ذاهي مجر الله الله laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabud ilaah xaq lagu caabudaahi ma jiro ilaa huwa allah mooye isaga mooye yacni cibaadada xaqa ah allah baa iska leh marka arrintan waxa weeye waa amar dadka la farayo ikhlaasu lcibaadati lilah subxaana wa tacaala ilaahay cibaadada loo barax tiro weeye layajmacannakum allah wuu idin kulmini ilaa ywmi alqiyaamati maalinta ym qiyaam la yidhaahdo maalin ym qiyaam la yidhaahdo ayuu rabbi idiin kulminaya laa rayba shakina fiihi kulankaa dhexdiisa kuma sugna ama qiyaamaha dhexdiisa wax shaki ku sugan ma aha weya waman asdaqu waman kumaa qofkeebaa asdaqu ka run badan min allaahi alla xaggiisa xadiian warka yaa kaga run badan yani wuxuu rabbi sheego u khabro yacni maaragtay wacdigiisa wuxuu ballan qaado yaa kaga run badan warka uu warramo iyo khabarka uu sheegaa yaa kaga run badan waciidka iyo goodiga uu sameeyaa yaa kaga run badan ma jira weeyaan cid ilaahay kaga run badan hadalkiisa hadal ahaan lama arka weeyaan marka waman asdaqu istifaamkaas waa istifaam inkaariya la yidhaahdaa ay laa axada asdaqa minhu subxaanahu wa tacaala fii xadiiihi wa khabarihi cid ilaahay ka run badan allah ka run badan lama arka weeyaan aayaddaa marka allahu laa ilaaha illaa huwa layjmacan yani waxa weeyaan qaybta hore allahu laa ilaaha illaa hu waxay tusinaysaa allah inuu cibaadada keligii leeyahay oo axad tawxiidka la wadaagay inuusan jirin khalqigaas oo dhanna inay addoommo u yihiin cibaado kasta oo allah subxaanahu wa tacaala yani aanan la caabudinayna cid ka soo harta la caabudana cibaadadaas waa cibaada baailow cibaadada wax ka jiraan ma aha laanna macbuud aan xaq ahaynoo caabuday ilaah aan cibaado mutaysanin buu caabuday marka ilaah baa cibaadada iska leh cibaadada rabbi u barax tira saasaa loo jeedaa marka labaad layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiih maalin qiyaamo la yidhaahdo ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala dadka u kulminayaa adduunkan waa daaru mamarin waa la marayaa keliya laakiin meesha istiqraarka iyo deganaanshaha iyo aan weligeed laga tegaynin waa maalinka qiyaamaha la yidhaahdo maalintaasaa loo socdaa shakina kuma jiro in dadka qubuurtooda inta laga soo saaro la abaalmariyo janno iyo naar waxay leeyihiin la siiyo wax shakiga ku jiraahi lama arka w laa rayba fiihi dadka inay ilaahay hor istaagi doonaan waa taas weeyaan waa shay xaqiiqo ah sida allahba subxaana wa tacaala fii suurati lmutafifiin oo ku odhanayo alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadka waa la soo saari maalinkaa weyn oo qiyaamo la yidhahdaa loo soo saari dadka ilaahay allah bay qiyaamaha hor istaagi doonaan markaasaa qof walbaba ilaahay uu la hadli laysa baynahu wa baynahu tarjamaan ayadoo cid u kala tarjamaysa allah iyo addoonkiisa aynan jirin marka maalinkaas waa maalin qiyaamo la yidhaahdee ayadana ku talagala dadoo u shaqaysta maalinka qiyaamaha haddaa fursad haysataayo qofka inta xayaatada ku jirto inuu shaqaysta baa la doonaya laa rayba shakina ma ahaanin fiihi qiyaamahaas ama jamciga dadka kulminta qiyaamaha la kulmin doonaa wax shakiyo ku jiraa male weeyaan waman astaqu yaa ka run badan min allaahi alleh xadiian warka xaggiisa min jihati xadiiin yaa ka run badan yani cid ka run badani lama arka weeyaan marka asdaqu qira'at ljumhuur waa saad bay akhriyaan sidaasay akhriyaan laakiin xamsa iyo kisaa'i meesha saadka ishmaam waxay geliyaan zaay oo kale asdaqu camalay akhrinayaan asdaqu ay akhriyaan marka waxay leeyihiin wakullu saadin saakinatin bacdaha daalun biishmaami zaay yani waxay qabaan saad kasta kulligii oo daal ou ka dambeeyaba haddii la arko ishmaam zaay wax la yidhahda la ursiinaya saasay leeyihin waa marka waman asdaqu meesha laga leeyahay waman asdaqu bay odhanaya saasoo kale u akhrinaya asdaqu zaay camal ay ursiinaya weeyaan marka waman asdaqu min allahi xadiida waa macnuhu waa isku mid weeyaan cid ilaahay ka run badan lama arko weeyaan fma lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudlil illaahu falan tajida lahu sabiila famaa lakum maxaa idiin sugnaaday dadow muminiintiiyey fi lmunaafiqiina fii amri lmunaafiqiina aw fii shani lmunaafiqiina munaafiqiinta xaalkooda dhexdii fi'atayni xaala kownikum fi'atayni inaad laba kooxood noqotaan waa sidee xaalkiinna wey oo munaafiqiintii xaalkoodii aad ku qaybsantaanoo mu'miniintiinni laba kooxood aad kala noqotaan famaa maxaybaa lakum idinkii idiin sugnaaday mu'miniintiyey fi'atayni xaala kownikum fi'atayni idinkoo laba kooxood ah fi lmunaafiqiina fii amri lmunaafiqiina wa fii shanihim munaafiqiinta xaalkooda iyo shanigooda aad ugu qaybsamaysaanoo laba ugu noqonaysaan wallaahu allah subxaanau wa tacaala arkasahum waa mid foorarinayo wey oo celinayo kufrigoodii waxa lamidkaabuu ku celiyaa weeyaan allah subxaana wa tacaala bimaa kasabuu bisababi maa kasabuu yani bisababi kasabihim kasabkoodii ay kasbadeen sababtii ayuuna rabbi ku celinayaa oo yacni kasabka ay kasbadeen raaciddii ay raaceen gaaladii oo inta muslimiinta ay ka tageen gaaladii ay aadeen sababteeda ayuu rabbi kufriga ugu celinayaa weeyaan aturiiduuna qoladiinaan u doodaysoo dhahayo munaafiqiin ma ahee waa fiican yihiin odhanayo aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man dad inaad hanuunisaan adalla allaahu allah uu baadiyeeyey dad uu rabbi dhumiyey miyaad doonaysaan inaad mu'miniin ka dhigtaanoo hanuunisaan waman axadkii yudlil illaahu allah u baadiyeeyo oo xaqa uu ka dhumiyana falan tajida heli maysid lahu axadkaasi sabiilan wadda aad ku hanuunisaa ma heli kartid weeyaan wadda aad ku hanuuniso dariiqii qof ilaahay dhumiye inaad soo hanuunisaa marna ma heli kartid weeyaan aayaddan sababta ay ku soo degtay mufasiriintu asbaabo dhowra bay sheegaan asbaabo dhowra ayay sheegaan sababka koobaad imaam axmed ayaa warinayo yani maaragtay fii musnadihi buu ku warinaya can zayd ibni haabitin radi allahu canhu zayd ibni haabit buuna ka warinaya wuxuu leeyahay yani nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu uxud u baxay ghaswat uxud markuu aaday iyo ayaa waxaa ka soo noqday koox munaafiqiin ahoo dadkii raacay nebiga ka mida ayaa ka soo laabtay oon jihaadkii ka qaybgelin markay soo noqdeen ayaa muslimiintii waxay yidhaahdeen kuwan waa munaafiqiina aan layno aan dilno qolana waxay yidhaha maya waa dad fiicane maxaa ka rabtaan muminiintii baa isqabsatay markaas aayaddan soo degtay la leeyahay famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn maxaa ugu qaybsamaysaan macnahaas ayay maaragtay yani oy sheegaan waxaa kaleeto ay sheegaan riwaayo kalo imaam axmed isagana fii musnadii uu ku warinaayo riwaayadan uu ka warina cabdiraxmaan ibni cawfin radi allahu canhu cabdiraxmaan ibni cawf un ka warinaya cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu leeyahay dad munaafiqiintan ma ahayn dad reebaadiyaa oo acraabtii ka mida ayaa nebiga u yimid markaasay madiine markay ugu yimaadeen bay islaam muujisteen inay islaameen ayay muujisteen madiina markay cabbaar joogeen baa marka cudur ku dhacay wabaau lmadiina la yidhaahdaa la'waau lmadiina ayaa qabsaday yacni xanuunkii madiine ayaa ku dhacay markay xanuunsadeen oy yacni maaragtay ay dhibdhib la kulmeen ayay waxay yidhaahdeen magaaladan waa iskaga tegayna meeshay ka yimaadeenoo gaalo kufrigoodii ah ayay iskaga laabteen intay sii socdeen baan qayb muslimiinta ka mida ka hor timid dad muslimiinta ka mida ayaa ka hor yimid markaasay waxay yidhaahdeen maxaa u laabateen bay yidhahdeen maa lakum rajactum maxaa u noqoteen bay yidhahdeen markaasay yidhahdeen cudurkaasaa nagu dhacayo madiinaan xamili weyne saasaan iskaga laabannay markaasaa saxaabada qaar ka mida waxay yidhaahdeen yacni dadka waa munaafiqiine aan dilna bay dhamuna waa soo ridoobeen waa munaafiqiina aan maaragtay la dagaalanno madiina hadday ka soo tageen qaarna waxay yidhahdeen maye dad munaafiqiin ma ahan oo lama dilayo labay marka noqdeen markaas aayaddan ilaahay soo dejiye bay leeyihin marka culammada labada riwaayadood riwaayada cabdiraxmaan ibni cawf ayay rajaxaan oo aharka aad ay ugu muuqato lanna munaafiqiinta inaan la dilaynin waa la ogaa mar walbaba laakiin raggani rag ridoobay oo maaragtay kufrigii ku noqday inay yihiin munaafiqiinta lama laynin nabigeenna ma layn jirin calayhi salaatu wasalaam muslimiintayna ku dhex jireen marka kuwan waa kuwa ridoobay oo halkaa aaday wey marka sidaasaa la leeyahay magaca munaafiqa xagga daahirka way wataan marka maxaa ugu qaybsanteen baa la leeyahay famaa lakum maxaa idiin sugnaaday muminiintiyey fiatayni xaala kownikum fiatayni laba kooxood firqatayn aad tihiin oo qolana ay leedahay dadkana waa munaafiqiin yacni maaragtay oo dilkooda ay bannaysanayaan qolana ay leeyihiin maaha munaafiqiine waa dad wanaagwan wanaagsan weeye ay odhanayaan maxaa sidaa ugu qaybsanteen fi lmunaafiqiina fi shani lmunaafiqiin munaafiqiinta xaalkooda iyo arrintooda maxaad ugu qaybsanteen leanna dadka muslimiinta waxaa la rabaa inaysan shaniga munaafiqiinta aynan ku qaybsanin oo munaafiqa ay ka bari noqdaan oy bannaanka ka istaagaan baa la rabaa ma aha inay maaragtay qaarkoodna wala u sameeyo ou la xidhiiro oo maaragtay maaragtay muxaabaad u sameeyo iyo jacayl lama doonayo waa munaafiq inuu qofku ka bari noqdo baa la rabaa wallaahu arkasahum marka see ugu qaybsamaysaan wallaahu allahna arkasahum yani maaragtay wuu foorariyey oo wuu celiyey baa loo jeedaa haddaad tidhaahdo arkasa fulanun ashaya haddaad tidhahdo arkasa fulanun shaya yani waxaa loo jeedaa idaa raddahu ilaa xaalin ashadda suu'an min xaalihi alatii huwa calayh yacni hebel xaaladdii ou ku sugnaa mid ka sii xun ayuu u celiyey wey nifaaqii baa laga celiyeyo kufrigii baa loo celiyey yani maaragtay gaalnimadii iyo kufrigii ay ka yimaadeen buu rabbi u celiyey weeyaan wallaahu arkasahum allah baa celiyey oo foorariyey bimaa kasabuu bisababi maa kasabuu waxay kasbadeen sababteeda oo ah inay maaragtay nebigii ka tageen hijradii yani ay ka laabteen mukhaalafa ay sameeyeen baatilkii ay raaceen gaaladii inay luxuuq ku sab ay haleeleen oo aadeen arrinkaasaa loo jeedaa weya marka ha u doodinina wey hal mawqif keliya qaata haddaa muslimiintii tihiin markaasaa canaan waxaa loo jeediyey qoladii difaacaysay oo odhanaysa munaafiqiin ma aha kuwan waa dad fiican odhanayay baa maaragtay la radinaya aturiiduuna ma waxaad doonaysaan kuwiinan difaacaya munaafiqiinta an tahduu inaad hanuunisaan man adalla allaahu dadka uu rabbi baadiyeeyey oo dariiqa xaqa uu ka dhumiyey inaad hanuunisaan miyaad doonaysaan ma hanuunin kartiin qof ilaahay baadiyeeyey yaa hanuunin karo waman yudlil illaahu qofkuu rabbi dhumiyo oo xaqa uu ka baadiyeeya falan tajida heli maysid nabi maxamadow lahu axadkaasi sabiilan wadda uma heli karaysid wey yacni ariiq alhidaaya wadda uu ku hanuuno oo xaqa uu ku qaato oo kufriga iyo nifaaqa uu kaga baxaay marna ma heli kartid weya qof ilaahay uu fitneeyey adig fitna ma ka saari kartaa maya wey sida allahba fii suurati lmaa'ida uu ku leeyahay ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم واددكاس ومن يريد الله فتنته قفك إلهي فتنين أو كفر ليسي أو كفر شرك أو كرده نفاق أو كرده أو دوني فلن تملك له من الله شيئا وحاد إلهي أقحرا كرتو تكعلين كرتاهي مجر تويا ودوا لو تكفرون كما كفروا ودوا وحي جعلانين كواس كفارتئه لو تكفرون إناد قالوا ذان كما كفروا سيدي أيقبوا قالوا لي يعني كفرا مثل كفرهم أو كلا كافت وحيليهم يعني كافك وحوية ونعت مصدر محذوف ودوا لو تكفرون كفرا مثل كفرهم ساسو كلا لما علتي لي ودوا وحي جعلانه لو تكفرون إن قالونا كما كفروا سيدي أيضا أقالوا لي أو كلا فتكونون أبهاتان سواء كفرك كسما قال لماذا كؤد oo isku mid ka ah aad noqotaan ayay doonayeen marka dadkan waa dad idinka xasad idiina iimaankiina aan doonayn cadaawad idiin hayo seeda marka awliye uga dhiganaysaan oo u difaacaysaan baa loo jeedaa weeyaan falaa tattakhiduu ha yeelanina minhum kuwaas ha ka yeelanina awliyaaa awliyaha ka dhiganina kuwa aad arrimihiinna u dhiibataan ood wilaayadiinna siisaan ood jeclaataan ha ka dhiganina xataa yuhaajiruu intay ka soo hijroodaanoo bilaadulkufri ay ka soo tagaan sawaadka gaalada ay badinayaan ilaa ay ka soo noqdaan fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ay ugu soo haajiraan yacni gaalada sawaadkeeda badinteeda ay badinayaan ilaa ilaahay dartii ay uga soo hijroodaan awliye marna ha ka dhiganina baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala fa in tawallow hadday jeestaan oo iimaankii iyo hijradii aad ugu yeerayseen ay ka jeestaan fakuduuhum kuwaa qabta oo iyagoo kuwa asra ahoo lasoo qafaashay soo qafaasha baa loo jeeda soo qabta weeyaan waqtuluuhum dila oo laaya xaysu meel alla meeshii wajadtumuuhum aad ka heshaan fi lxilli waalxaram yani xaramka dhexdiisa iyo meel xilli meeshaad ku heshaan xalaalba soo qabta baa laleeyahay kuwaas oo laaya baa laleeyahay walaa tattakhiduu ha yeelanina minhum kuwaas ha ka dhiganina weliyan weli kuwa aad maaragtay yani awliye ahoo arinkiina yani sirtiina aad u sheegataan oo jeclaataan ha ka yeelanina walaa nasiiran kuwa idiin gargaarana ha ka dhiganina oo cadowgiina acdaada ilahay kuwa idinkaga gargaaro ha ka dhiganina weyaan marka aayaddan yani waxa weeyaan noocaas yani gaalada u laabtay oo hijradoodii ka laabtay oo kufrigii u noqday cadaawadda ay muslimiinta u qabaan buu rabbi sheegi inay jecel yihiin sida dadkaanba u gaaloobay inay ayaguna sida ayagu u gaaloobeen in ay muslimiinta u ridoobaan ay jecel yihiin marka dadkaas hadduuba ma qofku kaafir yahay weli lagama dhigto weligaada waa qofka mu'minka ah weeyaan qofka mu'minka ayaa weligaadii kuu ah wey owliyadaada waa qofka mu'minka qofkaasaa weli laga dhigtaa naasir laga dhigtaa yacni la jeclaada sirta loo sheegtaa munaafiq iyo kaafir midna laguma sameeyo weeyaan marka dadkaas ilaa ay ka soo hijroodaan waxa weeyaan marna awliye lagama dhiganayo iimaan dhabbaa hijro oo maaragtay saxa ay la yimaadaan awliyadiinna ka mid ma ahan baa la leeyahay hadday marka diidaan islaamnimadii waxa weeyaan waa la laynaya weyaan waa la dilayaa waa loo baneeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta inay laayaan wadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu sidaad siday ayaguba u gaaloobeen oo kolkaa fatakuunuuna aad noqotaan ood ahaataan sawaa'an kuwa kufriga ku siman iyo gaalnimada kuwa ku siman aad noqotaan taasay jecel yihiin falaa tattakhiduu ha ka yeelanina awliyaaa awliyaha ka dhiganina yacni maaragtay muwaalaad ha u samayninina weeyaan xataa yuhaajiruu intay ka soo hijroodaan fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ilaa ay uga soo haajiraan yacni ilaa ay rasuulka doortaan calayhi salaatu wasalaam oo hijradii ay la yimaadaan awliye oo xagga kaalmada ah filcawni ha ka dhiganina iyo nusrada weeyaan sidaasaa la leeyahay fain tawallow hadday jeestaan fain tawallow hadday jeestaan yacni waxaa loo jeedaa sida cabdullahi bni cabbaas oo kale wuxuu ku fasirayaa ay in tarakuu lhijra waay hadday hijradii ka tagaan oy diidaan oy ka jeestaan suduyo kale wuxuu leeyahay in adharuu yani kufrahum in adharuu kufrahum gaalnimadooda hadday caddaystaan oo iimaankii ay ka jeestaan weeyaan markaas haddayba gaalnimo cad la yimaadaan oo hijradii ay diidaan oo kufrigood ay caddaystaan markaasoo kaleeto sifadii munaafiqnimada oo dilkoodii in la dilaa reebaysay meesha way ka baxday waa gaalo cad wey kufrigoodiibaa caddaaday mar hadduu kufrigooda caddaado fakhuduuhum qabta oo maaragta soo qafaasha waqtuluuhum dila oo laaya xayu meel alla meeshii wajadtumuuhu aad ka heshaan xayu wajadtumuuhu meeshii aad ka heshaanba meeshaad ka heshaanba laaya oo dila baa la leeyihi walaa tattakhiduu hana ka yeelanina ha ka yeelanina minhum kuwaas munaafiqiinta oo kufrigoodii gaalnimadooda ay caddaatay weliyan weli ha ka dhiganina oo amarkiina aad u dhiibataan walaa nasiiran kuwa aad cadaawaha ilaahay u kaalmaysataan oo naasir ha ka dhigataan ha ka dhiganina baa laleeyahy ila ladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum iiaaqun ila ladiina kuwii mooye yasiluuna gaarayo ilaa qowmin dad oo baynakum idinka dhexdiinna iyo wa baynahum ayaga dhexdooda miiaaqun ou yahay yacni dadka muxaaribiintii dadkii gaaladii idinla dagaalamayay waxaa la yidhi mogta martii kufrigooda caddaadeen la dagaalama baa layidhi meeshaad aragtaan qabta dilana laba laba sifaal laba laba sinfi ama laba kooxood ayaa laga soo reebaya ila aladiina kuwii mooye kuwa koowaad waxa weeye kuwii yasiluuna gaarayo u tegayo yacni yalja'uuna baa loo jeedaa gaarayo u tegayo ilaa qowmin dad dadkaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum ayaga dhexdooda miihaaqun ballan uu yahay qolo kaleo gaalaa oo cahdi iyo hudno iyo wax idinka dhexeeyaan iyo ballan aad leedihiin hadday u tagaana ku darsamaan xukunka kuwaas ay leeyihiin ayay qaadanayaan marka ma dilaysaan kuwii dila laydin yidhi dilkii iyo qafaalashadii ood soo qafaalan lahaydeen ma samaynaysaan ow amase qolo labaad waa kuwan jaauukum wladiina jaauukum siladaasay ku cadfantahay waladiina yasiluunadaasay ku cadfayna ow jaauukum ama ay idin yimaadaan kuwa kaleet wladiina jaauu idin yimid wey ay idin yimaadaan xasirat suduuruhum waqad xasirat suduuruhum ayadoo quluubtoodii ay ciriiryoontay ay ka ciriiryoontay an yuqaatiluukum idinka idinla diriraan aw amase yuqaatilu ay la diriraan qowmahum dadkoodana ay la diriraan yani waxa weeye qolada labaad oo kuwa ka mid ahood mandilaynin waxa weeye qolada yacni dadkoodii muxaaribiinta ahaayee idinla diriraayana ka fogaaday oo aan inta la soo dagaalgalay idinka muslimiinta aan idinla diririn idinkana aanan idin raacin oo dadkoodii idinkula dagaalamin yacni dadkoodi ay jecel yihiin qaraabanimada ka dhexaysa darteed aynan ula dagaalamin yacni dagaalkiina ka fogaaday labadaas nooc ma taaban kartaan mana dilaysaan mana qafaalanaysaanba yani islaamku waxyaalaha diinta islaamka ay maaragtay samaaxada ay leedahay bay tusinaysaa oo qofkan mujarad waa gaal ou noqday inaana loo dilayn hebel waa gaal looma dilo waxaa leeyahay qofkiiba ridoobay oo hadaayi layidhi hala laayo labadaa noocoo ilaahay ka soo reegay nooca koobaad waxa weeye dad ama maaragtay dawlad aad yani cahdi iyo ballan muslimiinta ay kala dhaxayso qofkii aado lama aaday meeshaasna lagu soo dili maayo xukunkoodoo kaloo qaadanaya halkaasuu gelaya ka labaad waxa weeye dadkiisii oo la dagaalamayey muslimiinta la dagaalamayey lama dagaalgelin oo muslimiinta inuu la dagaalgalaba qalbigiisa xoogaa dhibsaday ma uuna soo raacin dadkii kufaarta ah muslimiintana kuma darsaminoo lama uusan diririna dagaalkoodii bannaanku ka istaagay kaana hadduusan kula dagaalamaynin lala diriri maayo mujarad kufrihii gaalnimadiisa lagulama dagaalamayo weyaan markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa lasallatahum kuwaas wuu diri lahaa calaykum idinkuu idinku sallidi lahaa idinku diri lahaa marka waxay tusinaysaa dad awood leh inay yihiin yacni maaragtay quwo leh inay yihiin bay tusinaysaa hadduu rabbi dooni lahaa kuwa uu rabbi hadda idinka kaafiyey waa idinku diri lahaa markaasay idinla dagaalami lahaayeen qoomkooda ayagoo la joogo kolkaasay falaqaataluukum idinla diriri lahaayeen maca qowmihim dadkooday idiin soo raaci lahaayeen laakiin ilaahay baa idinka kaafiyey weeyaan fa in ictasaluukum hadday idinka fogaadaan oo dagaalkiina ay ka dheeraadaan falam yuqaatiluukum aynan idinla diririn oo dagaal aysan idinku soo qaadin wa alqow ay ridaan ilaykum idinka idiin ridaan assalama ay almusaalamata ammaan ay idin siiyaan ama alinqiyaada walistislaama hogaansan ay idin siiyaanoo ay maarata inaad isbadbaadisaan oo idiin sameeyaan ama asalama asulxa waalamaana sulxi iyo ammaan ay idin siiyaan hadday idin badbaadiyaan baa loo jeeda famaa jacala allahu ilaahay ma uunan yeelin lakum idinka idinma yeelin calayhim kuwaas idin badbaadiyey oo dagaalkiinna ka fogaaday dushooda sabiilan wadda aad kula dagaalantaan ood ku soo qafaalataan ilaahay dushiinna ma uunan yeelin weyaan macnaha wax xaqood kula dariraysaan ma jirto haddaa muslimiintii tihiin aayaddaa marka labadaas nooc ayay ka soo ifnootay way ka soo reebtay aanan marna lala dagaalamaynin mar hadday dagaalkiina ka fogaadaan oysan idinla diririn wax xujaaho ku leedihiin lama arka buu leeyahay ila aladiina dadkii mooye yasiluuna la xidhiirayo yani maarata oo gaaraya bimacnaa yalja-uuna wey u tegayo ilaa qawmin dad u tegayo dadkaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum dhexdoodu miihaaqun ballan uu yahay ama qabiil ay dadka muslimiinta heshiis la galeen ha noqdo dawlad ay la galeen ha noqdo afraad ay la galeen cahdi ammaan siiyeen buu raacay iyo wixii la midoo dhan haddau dadkaa galo yani falxukmu xukmuhum faxukmuhu xukmuhum xukumka uu yeelanaya dadka xukumka ay leeyihiin ayuu qaadanaya weeyaan aw amase jaa-uukum ay idin yimaadaan xasirat suduuruhum waqad xasira suduuruhum ayadoo quluubtooda ay xiriiriyoontay ay yani laabtooda alxasru hadda waxaa loo jeedaa addayqu walinqibaad baa la yidhahda qalbigoodii ou ka ciriiriyoomay an yuqaatiluukum inay idinla diriraan idinka ma ay jecla inay idinla diriraan macnaha inay idin badbaadiyaan bay doonayaan aw yuqaatiluu qawmahum yani maaragtay dadkoodii inay la diriraanoo idinka intay idin raacaan ay dadkoodii laayaanna qalbigooda ka ciriiryood maaragtay ciriiri oo ka galay liqaraabatihim yacni qaraabanimada darteed ay dadkooda ka mid yihiin baynan idiin raacaynin marka kuwaas labadaas nooc baa laga reebay walow shaa allahu allah subxaanau watacaala hadduu dooni lahaa lasallatahum calaykum allah wuu idinku diri lahaa yani maaragtay wuu idinku sallidi lahaa laakiin rabbi baa idinka kaafiye subxaana wa tacala culammada qaar waxay leeyihiin yani walow shaa allahu lasallatahum calaykumta dayqaan waxay leeyihin dayqul quluubka qalbiga dayqiisa waxay leeyihiin waa rucb ilaahay ayaga oo qalbigooda ugu riday oo muslimiinta oo ka argagaxgeliyeen way ku sheegaan weeyaan marka lasallatahum calaykumta waxay leeyihiin culammadu waxa weeye inay quwa fii anfusihim inay leeyihiin ayay ishcaar u tahay calaamay u tahay weeyaan awood inay leeyihiin kolkaasay fala qaataluukum idinla dariri lahaayeen ayagoo qoomkoodu la jiro fain ictazaluukum hadday idinka fogaadeen hadday idinka fogaadaan oo idinka aysan wax daandaansii idinla imaanin falam yuqaatiluukum aysan idinla diririn wa alqow ay ridaan ilaykum idinka assalama yani sulxigii iyo musaalamadii ay idiin ridaan oo heshiis ay idinka doonaan inaad isbadbaadisaan hadday doonaan intaas hadday la yimaadaan famaa jacala allaahu ilaahay ma yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim dushooda sabiilan yani falaa yaxilu lakum qatlahum walaa asrahum waa loo jeeda wadda aad ku dishaan oo aad ku qafaalataan ma lihidiin hebel waa kaafir dartiis uma dilaysaan maxaa yeele rabbi baa idiin diiday subxaana wa tacaala wixii laga rabay bay la yimaadeen weya wallah subxana wa tacala aclam